Welcome to our show Moga Tribunal oo maanta waxyaabo badan rabno inaan kala qabano oo aan ka hadalno And first I think horta we need to introduce ourselves ani horta maxaa lidhaha maxamed xasan And waxaan ka ahay co-founder of uh, Moga Tribunal oo ah blog oo loo talagalay loo talagalay dhalinyarada oo qabojoogto ama dhalinyarada soomaaliyeed oo dalka joogaan yacni waa blog u baahan loona baahan yahay in la gacan saaro because aniga waxaa ka hadlayna ma ahan saani tiri iyo saan oo yiri iyo waxaas inaan kugudubnaa rabnaa hadda waxaan rabnaa inaan xaaladda toos dadka ula hadlano aan u sheegno nimiyaho hala doodo ha laisku yimaado bararan oo media lakaga hadlaayo wax matareeso in la is-acaayo iyo saan la isku galo iyo waa waxyaabaha dalkeena dib noo dhigay marka kusoo dhawaada waxaan rabnaa inaa maanta oo toos u qodo qodobada u galno oo ah dagaalkan siyaasadeed ama dagaalkan oo ka dhexeeyo kurbojoogto iyo daljoog kolley maamaha waa maqlaysiin idaacadaha omlena waxaa jiray isqabqabsi aada u balaaran oo soo baxay public yimid oo xataa qabsaday baaraha bulshada waayahay isqabsigaas wuxuu ku bilaaday horta maalin dhexdaas diyaarad baa timid oo ethiopian airlines ah waxay waxay siday oo waxay rabtay inay qaado daa ilaa boogiye boqol iyo lixdan oo diaspora ayay qaaday ee soo u celisay dalalkeeda marka maxaa dhibaatada aa sidi kartaa diyaaradaa timid boqol iyo lixdan qofay qaatay fiqtax way baxday kolley waa dalalka ay dadka yimaadeen eegeysa marka buuq badanna waa abuurnay waxyaabaha buuqana keenay waxaa kamid ah in la- dadka ay isweydiiyaan qurbo joogto ayaga basaboor baa leeyihiin haddii xaaladda ay xumaato kolley dadkaan ma dad malahay ma dadkaan ma yihiin dad lagu tasho karo haddii qurbo joogto yihiin ama waa dad iska cararaayo oo oo danahooda u cararaayo oo meelahay ka yimaadeen oo yacni sida iskama badbaadi lahaayeen xaaladaha ka taagan dalka gudihiisa marka dad badanaa isweydiiyey oo yidhaahday haddii xataa lacala hadda wax ka daran oo dhici lahayd hadda maadaama coronavirus dalka ugu jiro haddii wax ka daran ay dhici lahayd dad badanaa isdhahooyo war niyo qurba joogto ma joogi lahayd waa su-aal fiican qurba joogto ma joogi lahayd haddii hay- haddii xaaladda ay timaado xaalad adag ma la kala carari doonaa mase waa la joogi doonaa waa waxyaabo aada u baahan la- la rabo in laga hadlo laakiin dadkii xasleenaba mar dadki weli waxay ku jiraan farmaantii qeeri iyo saanoo yiri iyo saanay tiri waxaas dhan aan ka gudubno aan ka hadlano toos maxaa haysto ama maxaa kala haysto qurbo joogto iyo dal joogto kusoo dhawaada barnaamij waayahay maalin dhexdaas waxaa timid diyaarid oo ethiopia airlines oo koley xamaray timid waxayna ku timid si oo la yiraahdo special circumstances yacni ma ahe mid oo ayada oo si schedule aan ku timid oo oo socotay waxay ahayd mid ayaga la dalbay oo yani waxaa dalbatay waxaa dalbay safaaradaha oo joogaan soomaaliya wadna- oo koley muwaadiniintooda dadka dhibaataysan dadka xanuunsan iyo dadkii oo xoogaa ka walwalsan xaaladda caafimaadka ay noqon doonto coronavirus saameynta uu ku yeesho soomaaliya yacni diyaaraddii dad bay waday dadkii waa iska wada baxeen ayagoo gadaal soo fiirinaynin ee baxeen yacni sawirada waa laga haayaa facebooka soo galeen yacni waxay u ekeed dad oo u cararayo si oo adiga xaalad deg deg oo kale oo ah oo oo yacni oo ah maxaa ani galay meeshaan biyaha waa soo fakadeen fakatax ani intaa ka dhoofa karna waa ka dhoofa dhibka ay keent waxay ahayd dadkii dhoofay oo ku jiray arrimahaas oo diyaaradda saarnaay oo dibadaha aadaya waxaa kamid ahay dad oo ka tirsan shaqaalaha dowladda marka waxyaabaha oo la isku haysto hadda waxaa waaye qurba joogto waa timaaday shaqaali shaqooyinka waa qaateen haddayna xaaladda timaado fakatax waa baxaya marka taas waxay abuurtay shaki weligiis jiri jira horta aniga camal waxaa imaaday laba kun iyo labaiyo tobanka waxaa soo degay june twenty eight two thousand and twelve imaan dalka waxaa lagu imaaday waxay ahayd hami igu jiray dowladda oo sheekh shariif oo doorasho election oo geli lahayd doorashada lagu dhigi lahaa dalka gudihiisa marka ugu koowaad oo adayga afartan sano camal ka badan waxyaaba badan ani kuley soo jiitay inaan kusoo noqdo anyways waxyaabahaasna waxaa ka maqli waxaa ka dhegeysan kartiin ama waxaa ka akhrisa kartiin bloggeeyi moga trabino dot blogspot dot com moga m o g a t r i b u n a l dot blogspot dot com marka horjoogta waxaa waaye waa imaanayaan waa isla baxayaan dadka uley dadka waxay umaleeyaan meeshaan dad baa isoo waddankan joogo oo aaminsan waddankan xaalad adagaa lagu soo maray fact xaalad adagaa lagu soo maray xaalad degdegna waa lagu soo maray laakiin haddii la rabo in waddankan lagu sameeyo si oo oo oo ammaanka oo dadka is aaminsan yihiin iyo bulshada ay isku dhex jiraan iyo waxyaabahaas waxaa la rabaa horta shakiga nagu dhex jiro kulligeen inaan iskaga soo saarno horta horta aniga aniga waxaan aaminsanaa horta hadalka inuu waa shay caafimaad yahay wallaahi billah hadalka waa caafimaad aan ka sheekeeya waxaan xasuustaa waaga anoo london joogo oo london aan joogay lix iyo toban sana jiray marka isboolkeena ayaa waxaa nagu yimid acto psychologist ah oo therapist ah oo yacni waxaa waaye therapist waxaa la dhahaa meelahan oo dadka dadka oo xanaagsan oo maaragtay oo aday oo dad haayo oo u baahan inay dad la hadlaan meelaa tage professor ama doctora oo tage waa la hadle dhibkaas ay jiraa leedahay saana xanuunkaas lagu sameeyey heblaayaas ay lagu sameeyey adiga sidii aa adiga isleedahay victim aa ku tahay aa soo bandhigaysa marka asi waxaa lagaa rabaa asi horta shaqadiis waxaa waaye oo keliya kaa dhegaysto oo ku tuso inay jiraan dad dhegeysan doono oo la rabaa inaad ku dhegeystaan oo dadka dadka laga laga saaro marka waxyaabaha oo dhibaatada taagan waxay tahay yani meeshaan meeshaan dadkeena waxa waaye shakiga xumaa jiro wadanka gudihiisa aad malaha wax jiro waaye xaqriya waxaa kugu filan kusoo qaadatid inay doorashada ay timaado doorashaa timaada reer hebla guuleysanaysa reer hebelna macaarida noqonaya afar sano macaarida noqonaya afar sano ka bacda doorashada imaanayso reer hebelka laka guuleysanayso reer hebelka shalay dowladda ka tirsanaya maantana macaarida ayaga noqonaya kuwa shal macaarida aanay dowladda kusoo diilaya waa wax jiro wax oo oo la dhihi karin ma jirto waxaad horta anaga dhibkeena jirta soomaalina waxaa waaye mistake problemada yani problemka inuu jirto waa la gartaa horta waxaa la rabaa problemka kow hadduu kugu yimaado nabarka inaad gari kartidaa lagaa rabaa wuxuu yahay iyo wixii ku keeni karay ama keenay nabarkaas ani hadda haddii nabar weji ii soo baxaan waxaa aaminsanahay inay fariin ii tahay oo ah hurdada kugu yaro ah waxaana isku arko waa nolosheeda waxaan leeyahay oo aa ogaa marka dhibka jira waxaa waaye dadkii weli they're not trusting they're not uh, having the willing to maaragtay in meel isugu yimaado oo la doodo weli difaaca iskugu jira wadanka waxaa waaye waxdabana la soo maray ha laakiin ilaa ilaa meeqa sana dhibaato ku jireenaa meeqa saaca difaaca kala galeenaa shidaalkii waa la helay waa la baaray shidaala haysanaa la yidhaahday miyaw qaf tiraahda ma jirto miyaw saaxiibyaalo reerheb reerheb reerheb kulligiina intaas una maalmo shir qaran ala qabto hala la heshiiyo cabaa hadda shidaalaa la helay miyaw aas cafino walaalow cafi walaalo waa ku cafi shidaalaa helnay waa shidanaa ma fahamta bad kulley dhib ku jira waxaa waaye isna wax hal maalin lagu soo gaari karo fahamsan waxaa la rabaa inaa anaga samayn karno waxyaabaha oo dadka isku jiidi karo ammaanka oo dadka kala saari karo waxaa la rabaa inaa hal mar xayeysiintan kabacdi oo aan isku soo noqono oo ku doodno sidii xal ah ay yihiin aniga kolley waa haya aqoonsi badan waana idinla sheer karana insha allah